بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد waxaynu ku jiray kitaabkeeni alcaqiidaة الصaxiixaة wmaa yudaaduha waxaynu soo dhammaynay qeybtii alcaqiida الصaxiixa waxaynu gelaynaa qeybtii labaad ee ahayd wamaa yudaaduha caqiidada saxda ah maxaa ka soo horjeeda sheekhu waxau yihi raximah اllah qaala sheekh alcalaama alimaam ibn baas calayhi raxmat اllah waama almunxarifuuna kuwa ka leexday miyaa can haadihi tani alcaqiidati ee caqiidada ah wasaa'iruuna ee ku socda calaa diddiha ka soo horjeedkeeda fa hum iyagu asnaafun noocyo weeyi kaiiratun fara badan fa minhum waxaa ka mid a cubaadu اlasnaami wاlawthaan kuwa caabuda sanamyada iyo wasanada waxaa ilaahay kayrkii la caabudo kuwa caabuda ayaa ka mid a iyo wlmalaa'ikati kuwa malaa'igta caabuda iyo wlwliyaa'i awliyada iyo waljini jinka iyo walashjaari dhirta ama geedaha iyo walaxjaari dhagaxaanta iyo wagayriha waxyaabaha kale ee alla sokaday la caabudo fa haaulaa'i kuwaasi lam yastajiibuu may ajiibin lidacwati rusuli rususha dacwadoodii iyo baaqoodii ma yeelin bal iska badaa inay ajiibaane khaalafuuhum rusushii way khilaafeen wa caanaduuhum way canaadeenoo waa ka hor yimaadeen kamaa facalad qurayshun siday gaaladii quraysheed sameeyeen iyo wa asnaafulcarabi carab noocyadeedii kale maca nebiyina nebigeenna la jirkiisa ay ku sameeyeen muxamedin moxameda sala allahu calayhi wasalam yacnii sidii quraysh iyo carabtii kale ay nebi moxamed ku sameeyeen ayaa ay waxa weeyaan u khilaafeen rusushii oo ay uga hor yimaadeen wa kaanuu waxay ahaayeen yas'aluuna kuwa weydiista macbuudaatihim waxyaabahooda ay ilaahay sokadii caabudayaan qadaa'a alxaajaati xaajooyinka gudidooda inay dantooda u gudaan ayay weydiisan jireen macbuudaadka alla sokaday ay caabudayaan iyo wa shifaa'a almardaa kuwooda xanuunsanaya inay u bogsiiyaan ama caafimaadkooda iyo waannasra cala alacdaa'i colka in looga hiiliyo looga gargaaro wayadbaxuuna waa u gowrici jireen lahum iyaga wayundiruuna way u nadri jireen lahum iyaga oo jinka ama malaa'igta ama awhebelka ama awliyada waxyaabahaas ilaahay sokadii la caabudo ayay u gowracayaan oo u nadrayaan oo ay wax weydiisanayaan oo iyaga tala saaranayaan falamaa ankara markuu ku inkire uu ku diiday calayhim yaga rasuulullaahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalama daalika arrinkaa rasuulku arrinkaa markuu ku diidey ee uu ku inkiray oo wa amarahum uu amray biikhlaasi alcibaadati cibaadada in loo badhax tiro lilaahi alle waxdahu xaal u yahay keligii istaqrabuu way la yaabeen daalika arrinkaas oo wa ankaruuhu waa diideen wa qaaluu waxaanay ku yidhaahdeen nebiga sala allahu calayhi wasalam ajcala alaalihata waa yaabe ilaahyadii ma wuxuu ka yeelay ilaahan macbuud waaxidan keliya ma ilaahyadii ilaah macbuud keliyuu ka yeelay inna haada kaasi la shay-un cujaab walle waa arrin lala yaabo ayay yidhaahdeen dee kacbadow keliya saddex boqol iyo lixdan sanam ayaa dhex yaallay nin walbana sanam yaroo gaaruu lahaa marka markii waxa weeyaan uu yidhi ilaahay keligii caabuda oo cibaadada u badhax tira cibaadaduna maaha salaada iyo soomkuune baryada cabsida rajada tala saarashada kaalmo dalabka cidda wax laga dalbanaya waa rabbi oo keliya markii uu ku yidhi ayay la yaabeen oo ay yidhaahdeen ajacala alaalihata ilaahan waaxidan waa yaabe ilaahyadiima wuxuu ka yeelay macbuud keliya inna haadaakaasi la shay-un waa arrin cujaabun lala yaabo falam yazal kamuu zuulin nebigu sala allahu calayhi wasalam yadcuuhum inuu ugu yeedho ilallaahi ilaahay xaggiisa oo wayundiruhum uu uga digo min ashirki shirki oo wayashraxu uu u sharxo uu u balballaadhiyo lahum iyaga xaqiiqata maa yadcuu ilayh waxa uu ugu yeedhayay xaqiiqadiisa inuu u sharxo kamuu zuulin xataa hada allaahu ilaa ilaahay uu hanuuniyo minhum iyaga uu ka hanuuniyey man hadaa ciddii alla uu hanuuniyey uma dakhaluu dabeed ay soo galeen bacda daalika intaa dabadeed fii diinillaahi ilaahay diintiisa ay soo galeen afwaaja iyagoo koox koox ah xataa hada allaahu ilaa ilaahay uu ka hanuuniyo minhum iyaga man hadaa ciddii hanuuntay uma dakhaluu dabeed ay soo galeen bacda daalika intaa dabadeed fii diin illaah ilaahay diintiisa ay soo galeen afwaajan xaal ay yihiin koox koox oo fa dahara dabeed u daahiray diinullaahi ilaahay diintiisii ay kor noqotay oo calaa saa'iri aladyaan diimihii kaloo dhan ay ka kor noqotay bacda dacwatin mutawaasila dacwad xidhiidha dabadeed wa jihaadin طawiil iyo jihaad dheer dabadeed oo min rasuulillaah rasuulka alle ka ahaaday sala allahu calayhi wasalam iyo wa asxaabihi asxaabtiisii radia allahu canhum ilahay raallia ka ahaadee iyo wataabiciina kuwii ku raacay lahum iyaga biixsaani wanaag uma tagayarat ilaxwaalu intaa dabadeed xaaladihii waa isbedeleen wahalaba aljahlu jahligii ayaa ka xoog roonaaday calaa akari alkhalqi khalqiga badidoodii xataa caada ilaa ay u noqdeen alakaruuna intii faraha badnayd ilaa diini ljaahiliyati jaahiliyadii hore diintoodii ay dib ugu laabteen oo bilghuluwi ku talax tagii ay ku noqdeen fil ambiyaai ambiyada lagu talax tegayey ee la caabudayey ama iyaga ilaah sukadii wax la weydiisanayey iyo walawliyaai awliyada lagu talax tegayey iyo wa ducaaihim baryadoodii la baryayey ilaahay sukadii iyo walistiqaasati kaalmo dalab bihim iyaga laga kaalmo dalbayo oo gurmad iyo gargaarba la weydiisanayo iyo wakayri daalika waxaa la soo sheegay wixii kale aan ahayn oo min anwaaci shirki shirkiga noocyadiisii kale ah walam yacrifuu manay garan kuwaa shirkigii dib ugu noqday iyo diintii jaahiliyada macnaa laa ilaaha ila allah macnihii laa ilaaha ila allahu may garan kamaa carafa siday u garteen macnaaha laa ilaaha ila allahu macnaheeda kufaaru lcarabi gaaladii carbeedee hore faallaahu lmustacaan ilaahay baa ah ka kaalmo la weydiisanayo ee gurmad iyo gargaarba laga dalbayo macnaha sheekhu wuxuu sheegay yacni mushrikiinta iyo jaahiliyadan dambe ee shirkigii iyo waxa weeyaan jaahiliyadii dib ugu noqday xataa laa ilaaha ila allahu macnaheeda may fahmin sidii carabtii hore u fahamtay oo sheekhu wuxuu tilmaamayaa jaahiliyadii hore carbeed dee carab bay ahaayeen af carbeedka garanaya markaa nebigu markuu yidhi quuluu laa ilaaha ila allah tuflixu war laa ilaaha ila allahu dhaha weydin liibaani eh iyagu waxay garanayeen laa ilaaha ila allahu inay u diidayso ilaahay wixii ka soo hadhay oo dhan inay ku tacalluqaan oo hadduu nebi yahay hadduu rasuul yahay hadduu weli yahay hadduu saalix yahay cid ilaahay ka soo hadhay in laysku xidho oo la caabudaa inaanay bannaanayn ayay fahamsanaayeen oo waxay garanayeen laa ilaaha ila allahu inay tahay laa macbuda bixaqin ila allah yacni mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin alla mooye mar hadday macnaha garanayaan kufaartii carbeedee hore dee way iska diideen oo waa kuwa yidhi sida ilaahay kaga warramay ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ina hada la shayun cujaab waa yaabe aalihadii oo dhan ma mid buu isugu soo ururiyey waa wax lala yaabo laakiin jaahiliyada dambe maadaama aanay fahamsanayn macnihii laa ilaaha ila allaahuda iyagoo laa ilaaha ila allaahu leh ayay ilaahay cid aan ahayn baryayaan cabdulqaadir jaylaani bay baryayaan iyagoo laa ilaaha ila allaahu leh ayay qabriga ku dawaafayaan iyagoo laa ilaaha ila allaahu leh ayaa cid aan alla ahayn ay gurmadka iyo gargaarka weydiisanayaan markaa sheekhu wuxuu tilmaamayaa jaahiliyada maanta iyo jaahiliyadii hore farqiga u dhexeeya waxa uu yahay kuwii hore macnaha laa ilaaha ila allaahu bay fahmeen markaasay diideen oo yidhaahdeen odhan mayno ilan waxay garanayaan hadday ku dhawaaqaan waxa ka dhalanaya kuwa maantuna maadaama macnaheedii aanay fahmin way iskaga dhawaaqayaan wixii ka dhalanayeyna kuma dhaqmayaan waayo laa ilaaha ila allahu markaad tidhaahdo waxay ku farayso waa inaad yeesho waxay kuu diidaysana aad ka durugto waxa uu sheekhu yidhi walam yazal kamuu zuulin haadaa kaasi ashirku ee shirkigii yatafashaa inuu ku faafo fi nnaasi dadka dhexdooda ilaa casrinaa haada ilaa wakhtigeenna kan ah bisababi halabati اljahli jahliga xoog roonaadee faraha badan sababtiisa iyo wabucdilcahdi wakhtiga ama cahdiga fogaaday ee bicasri nubuwa iyo wakhtigii nebinimada ee nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo laga fogaaday oo mar kastoo xilligii nebiga laga durko dee jahliga iyo shirkiguna wuu badanayaa waxa uu sheekhu yidhi washubhatu haaulaa kuwaa shubhadooda ay deliishanayaan ee ay deliilka moodayaan almutaakhiriina ee dambe hiya iyadu shubhatu lwaliina kuwii hore shubhadoodii un weeyi kuwa dambe shubhada ay ku gabanayaan waa shubhaday kuwii horena ku gabanayeen oo waa maxay wahiya shubhadaasi qowluhum waa odhaahdooda ay odhanayaan haaulaa'i kuwaasi shufacaauna waa kuwa noo ergeynaya cinda allah ilaahay agtiisa nooga ergeynaya haddii la yidhaahdo war ilaahay cid aan ahayn maxaad u baryaysaan maxaad u gurmad iyo gargaar u weydiisanaysaan maxaad gacmaha u hoos dhiganaysaan miyaan ilaahay idinku fillayn maxay ku jawaabayaan ilaahay waanu garananaa oo ma garan liine laakiin haaulaahi shufacauna cinda allah ilaahay bay nooga ergeynayaan waa wasiilo aanu u maranay odhanayaan hadda waa kuwii hore ogow waxaa kaloy odhanayeen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila llaahi zulfa marka la yidhaha maxaad u caabudaysaan maa nacbuduhum uma caabudayno kuwan ilaa liyuqaribuuna inay noo dhoweeyaan mooyaane ilallaahi alle xaggiisa zulfaa dhoweyn macnaa waxay odhan jireen wax kale uma caabuda noo kuwan ilaahay sokadee uma baryana aw hebeladane inay ilaahay noo sii dhoweeyaan ayuun baanu doonaynaa hadda eeg ilaahay laakiin ma ka yeelay ilain markay shubhadaa deliishadeen haaulaahi shufacauna cinda allah iyo maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila llaahi zulfa waa runtiina usii mara ilaahay kuwaa ma la yidhi mise waa lagu inkiray waqad abala allaahu ilaahay wuu buriyo wuu baabi'iyey haadihi tani ashubhata ee shubhada ah wa bayana alla wuxuu caddeeyey anna man cabada in cidda caabudo hayrahu cidaan alla ahayn kaa'inan man kaana cidduu doona ha noqdo weli ha noqdo malag ha noqdo nebi ha noqdo wuxuu doona ha noqdo faqad ashraka waa u shirki yeelay bihi ilaahay ilaahay cid kaluu ku lamaaneeyey oo wakafara waa ka gaaloobay qofka cidaan alla ahayn caabuda ee cibaadadu ilaahay xaq u lahaa ka siisaa qofkaasi ilaahay waa ka kufriyey shirki baanu ku dhacay kamaa qaala siduu allah uu yidhi tacaalaa koreeye wayacbuduuna waxay caabudayaan baa rabbi yidhi kuwaasi min duuni illaah alla sokadii waxay caabudayaan maa laa yaduruhum waxaan dhibayn walaa yanfacuhum waxna aanu tarayn wayaquuluuna waxay haddana odhanayaan haaulaa'i kuwaasi shufacaauna waa kuwa nooga ergeynaya cinda allaahi ilaahay agtiisa faradda allaahu ilaahay wuxuu ku celiyey calayhim iyaga oo ku radiyey subxaanahu nasahnaa oo ceeb iyo xumaan oo dhan ka hufnaaye biqowlihi odhaahdu allaah yidhi qul waxaad ku tidhaa nebi allow kuwan le haaulaa'i shufacaauna cinda allah ilaahay bay nooga ergeynayaan qul waxaad ku tidhaa kuwa sidaa leh atunabbi'uuna allaaha ilaahay ma waxaad uga warramaysaan ood u sheegaysaan bimaa shay laa yaclamu alla aanu ka ogayn fi samaawaati samaawaadka iyo walaa fil ardi dhulka toona ma waxaad ilaahay u sheegaysaan waxaanu ciriyo dhultoona ku ogeyn ila ilaahay mar hadduu yidhi yacni laa shariika lah wax aniga wax ila wadaago shuraako ila ihi ma jiro hadduu ilaahay sidaa yidhoo shuraako u diiday idinkuna aad leedihiin maya haaulaahi shufacaauna cinda allah waxaa la yidhi waxaad ku tidhaahdaa ma waxaad haddaba ogtihin waxaan alla ogeyn dee suurtagal maha taas oo cid ogi waxaan alla ogeyni ma jirto allah wuxuu yidhi subxaanahu ilaahay nasahnaa oo ka nasahnaa oo watacaalaa ka korreeye camaa yushrikuuna waxay ku lamaanaynayaan ilaahay wuxuu ka nasahan yahi uu ka sarreeyaa waxay ugu shariik yeelayaan idan nimanka waa laga diido ogow haaulaahi shufacauna cinda allah waa laga diiday lagama yeelin cid kalena laga yeeli maayo fabayana wuxuu caddeeyey rabbi subxaanahu nasahnaaye fii haadihi tani alaayaati ee aayaadkaa alle wuxuu ku caddeeyey anna cibaadata hayrihi cid aan alla ahayn cibaadada la caabudaa oo min alambiyaai nebiyada ah iyo walwliyaa'i weliyada aw hayrihim ama hayrkood hiya iyadu ashirku lakbaru shirkigii u weynaa inuu yahay yacnii ilaahay cid aan ahayn caabudideedu ama nebi ha noqda ama weli ha noqda ama wax kale ha noqdee waa shirki weyn wa in samaahaa haba ku magacaabaan faaciluuhaa kuwa samaynaya bigayri daalika waxa waxaan ahayn walow dadka kale haba yidhaahdaan waa tawxiid waa shafaaco waxa ha ku magacaabaan waa shirki akbar ah ila iyagu marka la yidhaha ilahay hayrkii maxaad u caabudaysaan waa kuwan laha ulaahi shufacaauna cinda allah way noo ergeynayaan marka waxa uu leeyahay iyagu waxay doonaan ha ku magacaabaan eh shafaaco waxay ku sheegeen waa shirki yaa ku yidhi ilaahay cid kale usii mar ergey kuu tahay wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi koreeye alaa hooyaay lilaahi alla ayaa iska leh addiinu aacada alkhaalisu badhaxa tiran hogaansanka iyo aacada badhaxa tiran rabbibaa iska leh waaladiina kuwa ittakhaduu ka yeeshay min duunihi alla sokadee awliyaa kuwa ay caabudaan qaa'iliina iyagoo leh maa nacbuduhum kuwan uma caabudayno ilaa liyuqaribuuna inay noo dhoweeyaan mooyaane ilallaahi ilaahay xaggiisa zulfaa dhoweyn kuwa sidaa leh ina allaha ilaahay yaxkumu isagaa kala xukumi doona baynahum dhexdooda fii maa kiibuu ku kala xukumi hum iyagu fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna ay isku khilaafsanaayeen ina allaha alle laa yahdii ma hanuuniyo man axadka huwa isagu kaadibun beenaalaha ah kafaarun ee gaalnimada badan yacnii axadka gaalnimada iyo kufriga badan alla ma hanuuniyo waaladiina kuwa ittakhaduu yeeshay min duunih ilaahay sokadii awliyaa kuwa ay caabudaan alla sokadii qaa'iliina iyagoo leh maa nacbuduhum uma caabudayno wuu ku soo celiyay aayaddaas ilaa liyuqaribuuna inay noo dhoweeyaan mooyaane ilallaahi ilaahay xaggiisa zulfaa dhoweyn faradda allaahu ilaahay wuxuu ku celiyey eeg hadda tii hore haaulaa'i shufacaauna cinda allah ilaahay muxuu ugu celiyey oo ugu jawaabay qul atunabi'uuna allaha bima laa yaclamu fi samaawaati walaa fi lard subxaanahu watacaala camaa yushrikuun shirki baa lagu sheegay waxay shafaaco ku sheegeen shirki baa lagu sheegay tanna ilaahay wuxuu ugu jawaabay faradda llaahu ilaahay wuxuu ku celiyey can calayhim iyaga ilan waxay yidhahdeen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila llaahi zulfa waanu usii maraynaadii ay suufiyadu odhan jireen weeye marka faradda allaahu ilaahay wuxuu ku celiyey calayhim iyaga subxaanahu nasahnaaye biqowlihi odhaahda alle uu yidhi ina allaaha alle laa yahdii ma hanuuniyo man axadka huwa isagu kaadibun beenaalaha ah kafaarun ee gaalnimada badan ilaahay subxaanahu wa tacaala ma hanuuniyo fa abaana wuxuu rabbi ku caddeeyey bidaalika arrinkaasi subxaanahu nasahnaaye anna cibaadatahum in cibaadadooda ligayrihi ilaahay cid aan ahayn ay caabudayaan bidducaayi ee ducada ay ku caabudayaan iyo walkhawfi cabsida iyo walrajaa'i rajada iyo wanaxwi daalika waxaa la soo sheegay wixii kale la mid a kufrun gaalnimo inay tahay bihi ilaahay laga gaaloobayo subxaanahu nasahnaaye wa akdabahum ilaahayna waa ku beeniyey oo been buu ugu xukumay fii qowlihim odhaahdooda yidhaahdeen inna aalihatahum ilaahyadoodu tuqaribuhum waxay u dhoweynaysaa ilayhi alle zulfaa dhoweyn wuxuu sheekhu tilmaamay markuu ilaahay yidhi in allaha laa yahdii man huwa kaadibun kafaar waxa ilaahay arrintaa ku caddeeyey in cibaadada ilaahay kayrkii ay ku caabudeen duco iyo cabsi iyo rajo iyo wixii la midihi inay gaalow ilaahay laga gaaloobaya ay tahay odhaahday yidhaahdeen way noo dhoweynaysaa allana been baa loogu xukumay oo maxaa alla uu yidhi ina allaha laa yahdii man huwa kaadibun marka ilaa liyuqaribuuna ila llaahi zulfa waa beentood uma dhoweynaysa way ka dheeraynaysaa kafaarun shafaacada waxay ku sheegayaan iyo dhowaanshuhu maaha shafaace iyo dhowaanshe waa kufri waayo kafaarun baa la yidhi gaalnimo badane waa ka ilaahay cidaan ahayn isku xidhayae baryayae gacmaha hoos dhiganaya wa min alcaqaa'idi caqaa'iddii waxaa ka mid ah alkufriyati ee gaalnimada ahayd almudaadati ee ka soo horjeeday lilcaqiidati asaxiixati caqiidada saxda ah walmukhaalifati ee khilaafsanayd limaa jaaءat waxay la timid bihi maaga alrusulu rusushu sala اllahu calayhi wasalame caqaa'idda kufriga ah ee caqiidada saxdaa ka soo horjeeda waxaa ka mid ah maa yactaqiduhu lmalaaxida kuwa mulxidiinta ah ee leexday ee diinlaawayaasha ah mulxid waa ka ilaahay jiritaankiisaba ka doodaya diidan ayaa mulxid la ydhaha marka waxaa ka mid a caqaa'idda baailka ah maa yactaqiduhu lmalaaxidatu kuwa malaaxidada mulxidiinta ee ilaahay jiritaankiisaba diidan ee leexday waxay ictiqaadsan yihiin fii hada alcasri casrigan ee min atbaaci markis wa leeneen yacni gaaladii markis iyo leeneen kuwa raacsan ah iyo wakayrihimaa labadaa gaal hayr kuwa kale ee la midka ah iyo wakhayrihimaa labadaa la soo sheegay kuwa kaleen ahayn oo ah min ducaati alilxaadi waalkufri kuwa dadka ugu baaqa ilxaadka iyo gaalnimada iyo diin la'aanta sawaan waxaa isku mid ah samow ku magacaabaa daalika arrinkaasi ishtiraakiyatan hantiwadaag aw shuyuuciyatan ama shuuciyo aw hayra daalika ama waxaa la soo sheegay waxaan ahayn oo min alasmaa'i magacaan kale ah waxau sheekhu leeyihi magacay doonaan ha u bixiyaan ama waa ishtiraakiye iyo hantiwadaa ha yidhaahdaan oo dadka hantida way ka dhaxaysaa ama waa shuuciye ha yidhaahdaan ama magac kale ha u bixiyaan e waxa weeyaan waa diin la'aan fa inna min usuuli haaulaa'i almalaaxida waayo kuwa mulxidiinta ah ee gaalada ee diinta ka leexday usuushooda waxaa ka mida ay aaminsan yihiin annahu laa ilaaha ilaahba inaanu adduunka jirin waalxayaatu maaddatun xayaataduna iska maaddo ay tahay iska samaysantay yacni caqlixumadooda ilaahay jiritaankiisiiba waa diidan yihiin oo waxay leeyihiin adduunka ilaah ka taliyaa ma jiro oo noloshanna noloshani waa shay maadi oo iska samaysmay oo khaaliq abuurayba ma jiro ma jiro macnaha khaaliqii abuurayba way diidan yihiin oo laa ilaaha waalxayaatu maadda waa kuwa dadka ugu liita wa min usuulihim asaladooda waxaa ka mid a inkaaru lmacaad isa soo celinta dambe ee aakhire inay diidan yihiin oo ay inkirayaan iyo wa inkaaru ljannati wannaar inkiraadda ay inkirayaane ay diidan yihiin jannada iyo naartuba inay jiraan iyo waalkufru biladyaani kulliha diimaha oo dhan inay ka gaaloobayaan ayaa usuushooda ka mid ah waman nadara ruuxa eega fii kutubihim kutubtooda oo wadarasa dhigta oo darsa maa hum calayhi waxay ku dul sugan yihiinna dhigta ninka kutubtoodana eega darse ee akhriyana waxay ku dul sugan yihiin calima waa ogaanayaa daalika arrinkaasi yaqiinan dhab buu ogaanayaa walaa rayba shakina kuma jiro anna haadihi intani alcaqiidata ee caqiidada ihi mudaadatun ay ka soo hor jeedo lijamiici اladyaani diimihii oo dhan alsamaawiyati ee samaawiga ahaye samada laga soo dejiyey wamufdiyatun iyo inay yani shaki kuma jiro wamufdiyatun inay gaadhsiinayso biahlihaa ehelkeeda cid alla cidda waxaa aaminta ilaa aswa'i alcawaaqib cidhbaha ama cidhibta ta ugu xun fi dunyaa adduunyada iyo walaakhirati aakhiraba wa min alcaqaa'idi caqaa'idda waxaa ka mid a almudaadati ee ka soo horjeeda lilxaqi xaqa maa yactiqiduhu waxay ictiqaadsan yihiin bacdu albaatiniyati wa bacdu almutasawifa yacni kuwa baatiniyada iyo mutasawifada qaarkood waxay aaminsan yihiin oo ah min anna bacda man yusamuunahum in kuwa ay ku magacaabayaan barhkood bilwliyaa'i kuway awliye ku magacaabayaan kuwa ay awliyada ku magacaabayaan barhkood yushaarikuuna allaha inay ilaahay la wadaagaan fi tadbiiri maamulka kownka oo awliye iyo awtaad dadka ilaahay adduunka la maamusha oo sanadkiiba mar qaaru xiro fadhiista oo ka tashada tasarufka kownku inay jiraan ayay aaminsan yihiin markaa mutasawifada iyo baatiniyada barhkood oo waytasarafuuna kuwaasi inay ku tasarufaan yacni kuwa ay awliyada ku sheegayaan barhkood inay uba tashadaan fii shu'uuni alcaalam arrimaha caalamka oo dhanba inay u tashadaan hadda ilaahayna wuxuu yidhi alaa lahu alkhalqu waalamr abuurista iyo amarkaba allah iska leh oo kownka allaha abuuray ayaa amarkiisana loo u tashanaya iyaguna waxay leeyihiin may waxa weeyaan kuwo ilaahay la taliyo kownka la maamulaa jira tacala lahu can dalika culwan kabiira wayusamuunahum waxay ku magacaabayaan bilaqtaabi walawtaadi walakhwaasi waa istilaaxaadkoodii tasawufka iyo baatiniyada yacni aqtaab qutbiyo cirkiyo dhulka kala haya iyo awtaad yacni aslulwatad waa qodinka ama shayga dhulka taandhada iyo guriga iyo waxa la midkaa loogu adkeeyo marka awtaadda aad mooddo inay cirkiiyo dhulkii ku dhidban yihiin ay kala hayaan iyo walakhwaas kuwa dadka u kaalmeeya u gargaara akhwaasuna waa qawskii oo yacni kuwo dadka u gargaaro u kaalmeeya oo aqtaab iyo awtaad la yidhaahdo ayaa jira bay ku leeyihin oo magacaantaasay u yaqaanaan iyo wakayri daalika waxaa la soo sheegay wixii kale aan ahayn oo min al asmaa'i asmaadia allati magacaantaas oo ikhtaracuuhaa ay u samaysteen liaalihatihim ilaahyadooda ilan kuwan ay awtaad iyo awliye iyo aqwaad ku sheegayaan sidii ilaahya yacni sidii alle loo caabudayo u caabudeen oo aalihay ka dhigteen oo shirki bay ku dhaceen wahaadaakaasina waa sheekuu yidhi min aqbaxi shirki waa shirkiga ugu foosha xun leh ee fi rububiyati xagga rabbinimada ama rububiyada lagu sameeyo shirki rububiyada laga galo ka ugu foosha xun la weey wahuwa isagu sharun waa ka shar badan yahay min shirki jaahiliyati alcarab carabtii hore jaahiliyadoodii shirkigay ku dhacayeen kanaa ka fool xun ee shirkiga rububiyadu waa inaad diidaba dee ilaahay inuu yahay ka wax arsaaqaya wax noolaynaya wax maamulaya ilan tawxiid rububiya waa ilaahay afcaashiisa in loo gaar yeelo isagaa khaaliqa isagaa raasiqa isagaa adduunka amra oo u taliya waa rububiyada marka haddaad tidhaa cid kalaa la maamusha cid kalaa wax la abuurta cid kalaa la arsaaqda waa shirki rububiyadii oo afcaashii ilaahay baad cid kale la wadaajisay ood shuraako kala dhigtay marka waa shirkun fi rububiya jaahiliyadii carbeedee horena shirkigoodii kanaa ka daran oo waayo muxuu kaga daran yahay lianna kufaara alcarabi waayo carabtii hore gaaladoodu lam yushrikuu kumay shirki samayn fi rububiyati rububiyada xagga rabbinimada shirki kumay samayn wa inamaa ashrakuu waxay ilaahay u shariik yeeleen un fi lcibaadati xagga cibaadada wa kaana shirkuhum shirkigooduna wuxuu ahaa fii xaali rakhaa'i xilliga barwaaqada amaa fii xaali shiddati amaa xaaladda adayga miyaa fayukhlisuuna way u barax tiri jireen lilaahi alle alcibaadata cibaadada kamaa qaala allahu siduu alla yidhi subxaanahu nasahnaau wa tacaala koreeye faidaa rakibuu markay fuulaan filfulki doonyaha mar alla markay doonyaha fuulaan dacawullaaha ilaahay ayay baryi jireen mukhlisiina xaal ay u barax tirayaan lahu alle addiina aacada iyo baryada falamaa najaahum dabeed markuu ilaahay ku soo badbaadiyey ila lberi marka beriga ilaahay ku soo badbaadiyo ay baddii ka soo baxaan ay beriga yimaadaan idaahum waaba iyagiioo isla markiiba yushrikuuna ilaahay cibaadadiisa cid kale yani ku lamaanaynaya ama la wadaajinaya aayadda rabbi wuxuu ku caddeeyey mushrikiintii hore xaaladda marka culays uu qabta ee nafta ay u yaabaan waxay yaqiinsan jireen wax alla waxay ilaahay sokaday caabudi jireen halkaa inaan waxba ugu qaban karayn markaasay ilaahay keligii baryi jireen waa markay mawjaduhu ku kacaan haddana caqli xumaantooda ismay yacni odhan maayaan kii halkaa idinka soo saarunba halkana lagu caabudaaye mar alla markay berrigii iyo bannaankii yimaadaanay badbaadaan ayaa halkoodii asnaamyadoodii iyo ilaahyadoodii ay dib ugu noqon jireen marka iyaguse maxay kaga duwanaayeen kuwa maanta xaaladda adaygana waxay odhan jireen ilaahay mooye maanta cid idin badbaadin kartaa ma jirta yaa allah mar alla markay ladnaan iyo barwaaqa u noqdaanna dee halkoodii bay ka miisi jireen dee kuwaa waxaa ka daran kuwa maanta markay ugu adag tahe arrintu ku adkaato halkay ilaahay ugu ordi lahaayeen ilaahay cid aan haynu ordaya ee ama jin baryaya ama malag baryaya ama awliye baryaya ama awhebel baryaya waayo waxay ahayd xaaladdu markay kugu adkaato dee fafiruu ila allah yaa allah xagga alle inaad u cararto markaasoo ayaan darro ma ah in kuwaas ay ka caqli bataan kuwa maanta jooga oo xaaladdu markay ugu adag tahay laga yaabo ilaahay hayrkii inuu baryayo gacmaha hoos haysto waajibkuna wuxuu ahaa inuu markay ku adag tahay iyo markaanay ku adkayn labadaba ilaahay keligii ay baryaan ama arububiyatu rububiyada miyaa fa kaanuu waxay ahaayeen mushrikiintaa hore muctarifiina kuwa qirsan bihaa rububiyada rabbinimada lilaahi allah ayay u qirsanaayeen waxda uu xaal u keligii yahay kamaa qaala siduu allah u yidhi subxaanahu nasahnaaye walain sa'altahum haddaad weydiisa man khalaqahum yaa abuuray layaquulunna waxay odhanayaan oy odhanayaan allah alla ayaana abuuray ee faannaa yu'fakuun sidee looga duwayaa xaqa oo ay uga leexanayaan shaahidku waxa weeye dee rabbinimadii waa qirsanaaye oo yaa idin abuuray haddii la yidhaah dee fulaan iyo callaan iyo hebel iyo hebel may odhanayna allah bay odhanayeen markaa dee kuwa maanta aan intaa qirsanayn dee kuwaasi soo may dhaamin wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi korreeye qul waxaad ku tidhaha nebi allow man yarzuqukum yaa idinka arsaaqaya min asamaa samada yaa idinka arsaaqaya waalardi iyo arlada amman yamliku yaa se hananaya asamca maqalkiinna yaa iska leh amman yamliku yaa se mulkiyoo iska leh asamca maqalka iyo walabsaara aragga waman yukhriju yaa ka soo saara alxaya mid nool min almeyiti mid dhintay oo geedkaa iyo nabaataadkaa baxaya dee dhirtu way nooshe waa noole oo noloshooduunbaa nolosheenna ka duwane laakiin geedku haddii la gooyo ama uu dhaawacmo oo qallalo dee wuu baktiyey laakiin markaa uu qoyan yahay ee uu soo fiilayo ee uu soo baxayo ee uu midhaynayo dee waa wax nool markaa geedkaa nool iyo nabaataadkaa nool maxaa alla ka soo saaray xabuub midho ama firi ama ininyo dhulka lagu riday ininyaha iyo midhihii dhulka lagu beeraya miyay noolaayeen wax baktiyay ahaayeen laakiin ilaahay baa waxaa nool ka soo saaray geedkaa nool ee baxaya ee midhaha bixinaya marka waman yaa waman yukhriju yaa ka soo saara alxaya mid nool min almayit wax dhintay waxaa la mid a yacni gaalka mu'minka dhalaya yacni waxa weeyaan mu'minkii gaalkii ayaa mu'min dhalaya oo gaalku wuu dhintay awaman kaana maytan faaxyaynaa wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kama maalahu fi ulumaati laysa bikhaariji minha kaafirku waa meyit mu'minkuna waa xayi oo wuu noolih dee gaal baa mumin dhalaya idan dee yukhriju alxaya min almeyit mid nool oo mumin ah ayaa alla ka soo saaray mid dhintay oo gaal ah waa xikmad ilaahay shimbirtaa duulaysee nool maxaa ilaahay ka soo dhex saaray dee xabad beeda beed beedkii ma noola haddana shimbirtaa nool ee dee duulaysa baa ilaahay ka soo dhex saaray waman yukhriju alxaya min almeyit waman yukhriju yaa ka soo saara alxaya mid nool min almeyiti wax dhintay oo wayukhriju ka soo saara almayita wax dhintayna min alxayi mid nool waa kaa hore cagsigiisii uun kaa hore cagsigiisii uun weeyaan oo yacni waxa weeyaan wax dhintay ayuu ka soo saarayaa wax nool nabaadkii midhihii iyo xabuubkii ama firidii wax la beeraye dhulka lagu aasayey midhihii halkay ka soo go-een geed ka nool soo maaha dee yukhriju almayita min alxayi wax dhintay ilaan xabuubku ma noole iyo midhahan la beeraya ayuu midkaa nool ka soo saaro geedkiibaa dhalay kadalika waxa weeyi wayukhriju lmayita min alxay dee mu'minkii noolaa ila muminku waa nool yihi ayaa muxuu dhalayaa kaafir meyit ah waa xikmad ilaah wayukhriju lmayita min alxayi dee shimbirtii duulaysay ee noolayd ama digaaggii oo kale maxay dhalayaan dee beed ma noolo dee wax dhintay marka waa bilcagsi un waa amhila uun sida cabdiraxmaan naasir asicdi tafsiirkiisa uu ku fasiraayo yacni miaal bay u tahay wayukhriju alxaya min almeyiti wayukhriju almeyita min alxay waman yudabiru yaa maamulaya alamra arrinka iyo talada fasayaquuluuna waxay odhanayaan allah alle ayaa maamulaya faqul waxaad tidhaha nebi allow afalaa tattaquuna miyaydaan haddaba ilaahay ka cabsanayn haddii rabbi waxaasoo dhan isagu uu maamulayo dee rabbi subxaanahu wa tacaala kuwa ka cabsanaya miyaydaan ahayn ama almushrikuuna almutaakhiruun mushrikiintan dambe miyaa fazaaduu waxay la dheer yihiin cala alawaliina kuwii hore waxay la dheeraadeen min jihatayni laba dhinac ayay la dhaafeen ixdaahumaa midkood shirku bacdihim waa barhkood shirkiga ay ku sameeyeen fi rubuubiyati xaggii rabbinimada oo afcaashu ilaahay uu lahaa ayay cid kale la wadaajiyeen wahaaniyatu talabaadna shirkuhum waa shirkiga ay sameeyeen fi rakhaa'i washiddati wakhtigii barwaaqada iyo dhibaatada labadaba kamaa yaclamu siduu ogyahay daalika arrinkaasi man khaalatahum cidda dheehday oo wasabara axwaalahum xaaladooda dabagashay ee raadisay oo wara'aa arkay maa yafcaluuna waxay ku samaynayaan cinda qabri alxusayni waalbadawi qabriga alxuseyn iyo badawi wahayrihimaa iyo kayrkood fii misra ee masar ku yaalla iyo wa cinda qabri alcaydaruus qabriga caydaruusa fii cadan cadan ku yaalla iyo walhaadi fi lyaman qabru lhaadi oo ka yeman ku yaalla asacda wabnu carabi iyo qabriga ibnu carabi oo fi shaam shaam ku yaalla iyo wa sheekh cabdulqaadir aljaylaani qabriga sheekh cabdulqaadir aljaylaani oo fi lciraaq ciraaq ku yaalla horeynuu sheegnay cabdulqaadir aljaylaani nin saalixoo caalimoo rabbaaniyoo caamila oo alla yaqaana inuu ahaa laakiin dee kuwa isku masaxaya qabrigiisa isla dhacaya wax weydiisanaya ee xoolaha u qalaya kuwaasaa ku dambaaba oo ku diinbeelay isagu beri buu ka yahay iyo wahayrihimaa kayrkooda min alqubuuri almashhuura xabaalaha caankee la yaqaano ah allatii taasoo halad fiihaa ay ku talax tagtay alcaamatu caamadu oo wasarafuu ay u leexiyeen lahaa iyada alkaiira in badan oo min xaqi illaahi ilaahay xaqiisi yaa caza qaaliba wajalla weynaaye inakabadee meelo badan imika way iska soo baabadee aw barkhadle iyo meelaha qaarkood dee dadku xabaalaha intay tagaan oo isku masaxaan oo maqaamka ay galaan oo ciidda qaataan oo tadhali weyda laydhaa dhagaxan ku fadhiiso oo tan kale halkan mar dee waxaas inakaba wayna soo mareen laakiin waxaad mooddaa hadda way iska daba yar yihiinoo tawxiidka ayaa faafay walilahi alxamd waqalla waxaa yaraaday baa sheekhu uu yidhi man yunkiru cid ku inkirto oo u diidda calayhim iyaga daalika arrinkaas oo wayubayinu caddaysa lahum iyaga xaqiiqata tawxiid tawxiidka xaqiiqadiisa alladii tawxiidkaasoo bacaa allaahu ilaahay uu ku soo saaray bihi towxiidka nebiyow nebigiisa muxameda muxameda sala allahu calayhi wasalam iyo waman qablahu ciddii ka horraysay waa min arusuli rususha rabbi ah sala allahu calayhi wasalam fa innaa lilaah ilaah baan u sugnaanoo ina leh wa innaa ilayhi raajicuun xaggiisa ayaanaynu u noqonaynaa waana musiibo ilaahay subxaanahu wa tacaala laga magan galo kaalmada iyo cawnkana ilaahay laga weydiisto inuu ilaahay inooga kaalmeeyo oo inooga gargaaro wanas'aluhu waxaan weydiisanaynaa rabbi subxaanahu nasahnaaye an yarudahu minhu kuwaa u soo celiya ilaa rushdi manownkooda kuwaa xabaalaha dawaafaya ilaahay khayrkii ku dabadaalay ee loogu taag waayey ilaahay gacmaha hoos dhigtana halaagga lama rabna e hanuun baan la doonaynaa allah ha hanuuniyo iyo wa an yuktira inuu ku badiyo baynahum dhexdooda ducaata alhudaa hanuunka kuwa ugu baaqaya iyo wa an yuwafiqa inuu waafajiyo qaadata almuslimiin muslimiinta madaxdoodana alla inuu waafajiyo iyo wa culamaa'ahum culimadoodaba limuxaarabati hada shirk shirkigaa la dagaalankiisa iyo walqadaa'i calayh in laga takhalluso ummadda dhexdeeda laga dhammeeyo taas ayaan ilaahay weydiisanaynaa inuu madaxda muslimiintana waafajiyo kuwaana uu soo hanuuniyo innahu alleh samiicun waa kii maqal badan ee wax alla waxa lagu hadlaya maqlaya qariibun ee addoommadiisa u dhow ee aan ka dheerayn wallahu aclam أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في دروس علمية أخرى قادمة
تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته